habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
habeen jimcaha dhegeystayaal bisha nowembarna waa lix iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali datcom waxaan caawa idaacadda wadajir idinkugu soo jeedinaya zahre cille nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada caawa waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waannu ku eegayno sannad kadib doorashadii madaxweyne muuse biixi cabdi wixii qabsoomay iyo waxaan u qabsoomayn somalilan waxqabasanadeedkan xukuumadda kulmiye waxay samaysay mashruuc shaqo qaran la yidhaahdo kun iyo shan boqol oo arday bay u samaysay inay harayso sannad walba kayd raashin baa la sameeyey dawlad aan kayd lahayn dawlad maaha ilaa dad gaadaya sagaal kun oo qof oo danyara waxay u qotay beeraha bilaash baanay u qotay dalagyadaa ay soo saarayeen dadkaasi dawladdu way ka iibsan doontaa dafadii berbera waxalaali wixii mashaariicda ahaa waa la dirgareeyey
waxaa kale oo dhegaystayaal aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dilkii wariyihii jamaal khashogji oo bishii hore lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbuul
waxaa ugu dambaysay hadda inay suuqa soo gashay warbaahintu ay soo saartay ama gacanteeda ay ku jirto cajalad labaad oo ka hadlaysa qashuuqja sidii lagu dilay iyo oberethonka suu u dhacay cajaladdan oo dheer oo aad u faahfaahsan oo shan iyo toban daqiiqa soconaysa xitaa waxaa la sii duubay inta ninka uusan meesha soo gelin qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo marka horese warkii dunida
tirada dadka ku dhintay dabka ololaya ee koonfurta iyo waqooyiga gobolka californiya ee dalkan maraykanka ayaa gaartay lixdan iyo lix qof saraakiisha gobolka ayaa waxay ku warrameen in khamiistii shalay la helay meydka toddoba ruux oo hor leh waxaana aada looga baqayaa in tirada dhimashada ay sii kororto maadaama weli lalayahay boqolaal qof khubaro ayaa waxay sheegeen in dabka sanadkani ka socda californiya laga yaabo inuu noqdo mid ka mida kuwii ugu xumaa ee soo mara gobolka iyadoo eedda dabkana la saarayo isbeddelka cimileed iyo korarka dadka jennifer balch oo madax ka ah shaybaarka dhulka ee jaamacadda colorado bolder ayaa waxay sheegtay in shan jeer uu ka badan yahay baaxadda dabka galbeedka maraykanka marka loo fiiriyo sannadihii toddobaatameyadii
dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabatayn la saarayo toddobiyo toban qof oo u dhashay dalka sacuudi arabiya kuwaasi oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen dilka wariye jamaal khashukji dadka cunaqabataynta la saaray waxaa ka mid a sacuud al khataani oo ah kaaliyo sare oo dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan si weyn ugu dhowaa iyo qunsulkii sacuudiga ee magaalada istanbul maxamed al cutaybi xogayaha maaliyadda maraykanka steve munjin ayaa warbixinu soo saaray ku sheegay inay lama huraan tahay inay ciqaabtooda maraan dadka uu sheegay inay ku lug lahaayeen dilka wariye jamaal khashukji oo uu tilmaamay inay si xunu dileen cunaqabataynta ayaa la fulinayaa iyada oo loo eegayo xerarka caalamiga ah ee la xisaabtanka xuquuqda aadanaha sharcigaasi oo lala tiigsado dadka geysta xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo ficilada musuq maasuqa warkan ayaa la yaab ku noqday dad badan oo aaminsan in maraykanku aanu badanaaba soo rogin cunaqabatayn amaba xayiraado ka dhana sacuudiga maxkamadda caalamiga ayaa waxa ay dembi ku heshay hogaamiyaashii duqoobay ee weli nool ee jabhaddii khemruj ee dalka kambojiya kuwaasi oo lagu helay inay xasuuq geysteen intii ay dalkaasi xukumayeen dhammaadkii toddobaatameyadii nonje oo sagaashan iyo laba jir ah iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi kiw safa oo hadda siddeetan iyo toddoba jir ah ayaa waxaa lagu helay dembiyada lagu soo ogay maanta oo jimcaha kuwaasi oo ah dembiyo ka dhana bini'aadminimada maxkamaddan ayaa waxaa taageeraysa qaramada midoobay dembiyada loo heysto labadaas nin ayaa waxaa ka mid ah dil addoonsi jirdil iyo xukunno ay rideen oo ku salaysnaa siyaasad jinsi iyo diin qowmiyadaha vietnamiiska iyo jan ayaa ka mid ah dadka dhibaatada ay u geysteen labada nin ayaa hore ugu xukunaa xabsi daa'ina iyadoo hore loogu helay dembiye ka dhana bini'aadminimada
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o e washington colaadda muddada ku dhow soddonka sannadood ka jirtay meelo ka mida soomaaliya ayaa qiyaastii saddexdii qofba mid saamaysay dhinaca maskaxda sida la sheegay xanuunkaasi oo lagu qaado amaba laga qaado goobaha colaadaha oo loo soo gaabiyo b t s d kaasi oo xanuun dhinaca dhimirka la xidhiidha oo qofka ku timaada marka ay la soo gudboonaato xaalado argagax leh amaba uu u soo jeego dhacdooyin naxdin leh waxaana soomaaliya ku yar dhakhaatiirta dhinaca dhimirka weriye maxamed sheekh nuur ayaa tegey xarun dadka xanuunada dhimirka qaba lagu daryeelo oo ku taalla magaalada muqdisho warbixintan ayaanu nooga soo diray waxaase soo koobaya ibraahim xasan daandurey cayaan aadan oo labaatan jira iyo hooyadeed ayaa ka soo qaxay soomaaliya kadib markii kooxda argixisada al-shabaab ay weerareen xaafadooda muqdisho u sannadkii labada kun iyo tobankii laakiin loo diiday codsiyadoodii magangelidoonka ahaa markii hore waxaan magaalada muqdisho uga soo cararnay burcad hubaysan iyo qaraxyo annaga oo soo gaarnay xerada qaxootiga ee xagardheer waxaan halkaasi joognay siddeed iyo toban bilood laakiin markii aan rajo dhignay waxaan dib ugu soo guurnay dalkii haddana waxa aan ku jiraa xaruntan
ayaan ayaa xaruntan timid waxaana looga daaweynayaa xanuun xagga maskaxda oo ka dhashay qaracan iyo naxdintii ay qaaday xaliimo rooble waa ayaan hooyadeed
waxaan bilaabay in aan raadiyo anoo raadinteeda ku jira ayaa laysoo wacay oo la ii sheegay in gabadhayda ay heshay hay-ad gargaar bixisa halkii baan ku cararay ee joogtay gabadhayda oo nabro ay ka muuqdaan jirkeeda oo qaylinaysa
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in saddexdii qof oo soomaaliya mid uu qabo xanuunka maskaxda ee laga qaado colaadaha laakiin ayaan waxay ka mid tahay qaar yar oo helaya daryeel caafimaad oo habboon cabdiraxmaan cali cawaale ayaa waxa uu daaweeyaa xanuunka dhimirka
sababaha keenay xanuunka dhimirka ee ka jira dalka ayaa waxaa ka mid ah cabsi iyo qaracan ka dhashay colaad barakac shaqola'aan iyo fakhri oo dhabti ah kuwa ugu daran
caadaysiga isticmaalka iyo qabatanka muqaadaraadka sida qaadka ayaa ah mid xaaladda ka sii daraysa dadka bukaanka ayaa waxaa dhibaato ay ka haysataa iyagoo aan haysanin xarumo caafimaad ee lagu daryeelo dawo iyo dhakhaatiir qaabilsan xanuunka doctor cabdirasaaq yuusuf waa agaasimaha adeegyada caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya waxaa kaloo ayadana jirta inkastoo
in kasta oo xanuunka dhimirka lagu daray qorshaha istaraatiijiyadeed ee dalka ayaa haddana dowladdu ay hayn xog rasmi ah taas oo dib u dhigtay qorshaha dowladda ee wax ka qabashada xanuunka dhimirka ee dhinacyada daaweynta ka hortagga iyo talaka bixinta cudurkan waxaa dhammaan caqabadahaasi ay naga hor joogaan in aan si wax ku ool ah wax uga qabanno xanuunka oo ay ka qaadeen colaadda
bukaanka sida ayaan oo kale ah ayaa ku dadaalayay sidii ay ula tacaali lahaayeen xanuunka ugana suu bogsan lahaayeen iyadoo la rajeynayo in maalin uun ay bilaabi doonaan nolol caadiya ibraahim xasan daandurey aad buu mahadsan yey oo noo soo koobayey warbixintii uu soo diray weriye maxamed sheekh nuur oo kasoo diyaariyey xarun dadka lagu dabiibo maskaxda xanuunada maskaxda qaba oo ku taalla magaalada muqdisho halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o e washington
dalka turkiga ayaa weli waxa uu wadaa cadaadiska uu ku hayo sacuudiga ee ku aadan dilkii weriyey khashaqji oo bishii oktoobar lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul shalay ay ahayd markii xafiiska xeer ilaalinta guud ee sacuudiga uu sheegay inuu ogaaday in sarkaal ka tirsan sirdoonka sacuudiga uu amray in la dilo jamaal khashaqji ee uusan jirin amar ka soo baxay dhaxal sugaha boqortooyada amiir maxamed bin salmaan nuur xasan nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee sheekadaas waxa uu ka wareystay cabdinuur daahir oo ah wariye isagoo ka tirsan warbaahinta qaranka ee turkiga waa mahadsantahay nuur bukhaari waa ku salaamaya adiga iyo kiwa ee dad ku tixan wararka ugu dambeeyey ee dilka wariyey jamaal khashokji waxa ugu dambeysay hadda inay suuqa soo gashay warbaahintu ay soo saartay ama gacanteeda ay ku jirto cajalad labaad oo ka hadlaysa khashokji sidii lagu dilay iyo operationka suu u dhacay cajaladan oo dheer oo aada u faahfaahsan oo shan iyo toban daqiiq soconaysa xitaa waxaa lasii duubay inta ninka uusan meesha soo gelin oo waxaa macluumaad isku dhaafsanaya qolyaha wax dili rabay magacyada iyo waxa ay qaba doonaan iyo qof walba shaqada uu qaba doono iyo ninka sida loo dili doono ay ku duuban tahay laleeyahay aadayna u faahfaahsan tahay hadda taasa suuqa ku jirta oo muxuu ahay maanta iyo aada loo warhayaa waxaa kaloo jirta maanta oo jimco ahayd in salaada oo janaaze qaaiba loo tukaday maadaama la xaqiijiyay ninkaas nin geeriyooday inuu yahay magaalada istanbul masaajidka la yidhaahdo fatix oo kamid a masaajida ugu weyn turkiga iyo labada masjid oo islaamka ugu barakeysan maka iyo madiinaba in salaatuljanaase qaaiba looga tukaday ayaa ugu dambeysay ma garatay maanta waa gartay marka dowladda turkiga maxay ka damacsan tahay keiskan iyadoo aan ognahay in dhowr jeer ee warar kala duwan oo ka soo saartay oo kii ugu dambeeyeyna uu hadda yahay inkastoo aanan la shaacin in ay dowladda cajalad kale ay hayso
kayska waxa ugu weyn oo ay turku ka damacsan tahay waxay leedahay maadaama janaazada dhibaatadu ay ka dhacday wadankeeda waddan gudaheeda meel ka baxsan xitaa dadka lagu dili karin oo diblomatic ah dhexeed lagu dilay waxay rabtaa turkiga inay sumcadiisa ay ilaashato oo waddan ammaana oo nadiifa inay tahay iyo dabcanna arrimo siyaasadeed oo arrimaha gobolka lamida maadaama sacuudiga iyo iyo turkiga xoogaa xiriirkooda uusan wanaagsanayn horena uusan u wanaagsanayn oo wadamo muxuu ahay sacuudiga ay isku hayaan arrimaha gobolka inuu turkigu tuso awoodiisa iyo inta ay la ag tahay siyaasadiisa hadda marka turkigu waxyaala ay ku andacoonayan waxaa kamid a ninkii waa la dilay ilaa hadda lama haayo meydkiisii keena ama meesha aa geysay sheega sacuudigu way arrintaas way sheega diideen sidoo kalena waxaa la sheegay ninka markii la dilay in qof shirkado ama kooxa turkiya oo loo dhiibay meydkiisii oo turkiga lagu aasay ama turkiga meel la geeyey hase ahaatee ilaa hadda waxaa laga codsaday sacuudi carabiya inay keenaan xitaa dadka la shaqeeya oo turkiga iyadana way ku faylgaroobeen marka turkigu waxa uu rabaa dabcan sumcadiisa inuu ilaalsado amnigiisa iyo muxuu ahaay inuu waddan xoog leho sumcad wanaagsan leh inuu yahay magarat waayahay marka ugu dambeynta cabdinuurow xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan turkiga iyo sacuudiga muxuu saameyn ah uu ku yeelan karaa kiiska dilka wariyaha
waxaa lis leeyahay horta xiriirku xiriir muddo soo jira waaye xiriir dhaqaalo weyn ayaana ka dhexeeya oo muxuu ahay marka ganacsiga laga hadlaayo turkiga waxyaalo badan u dhoofiya sacuudiguna halkan waxyaalo badan ay keenaan dad badan oo sacuudiga halkan usoo dalxiis taga marka horta dhanka dhaqaalaha waxba iskama bedelayaan laakiin waxay u muuqataa madaxweynaha wadanka turkiga erdogan inuu aada ula dagaalsan yahay wiilka maxamed bin salmana oo muxua crown prinsiga oo muxuu ahaay hadda kahor markuu madaxweyneha u hadlay oo keiskan ka hadlay boqorka bin salman ama muxua waxba uu kama sheegin wuu ammaanay laakiin meeshaas waxaa ka muuqata in madaxweynaha uu la dagaalsan yahay maxamed bin salman maxamed bin salmanna waxaa lala xiriirinaa inuu ogaay oo uu soo abaabulay keiskan oo usa boqorka waxba uusa ka ogeyn wiilka uu ogaay arrintaas darteedna marka sababta uu turkigu u taarget gareysanayo wiilka ay taas tahay waxaana is leeyahay turkigu wuxuu ku qanci doonaa in nimankii ka dambeeyey dilka markii la maxkamadeeyo intaas inuu ku dhammaan doono keyska ma garan kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdinuur daahiro oo ah wariye ka tirsan warbaahinta qaranka ee dalka turkiga oo khadka telefoonka ugu horremeeyey nuur xasan nuur bukhaari haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan sanad kadib markii la doortay madaxweyne muuse biixi horumar iyo dib u dhac wixii ku yimid somalilan
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo aannu ku eegayno sannad kadib doorashadii madaxtooyada ee somalilan maxaa qabsoomay maxaa qabyoobay maxay tabanayaan shacbigu maxayse ku bogaadinayaan xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi barnaamijka faaqidaadda ayaynu arrimahaasi ku lafaguri doonaa marka hore si aynu dhegaysanno warbixin kooban oo arrimahaasi inoo soo koobaysa waxaa inoo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwac saddex iyo tobankii bishii nofembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii guud ahaan deegaanada somalilan ay dadweynuhu dareereen goobaha codbixinta iyagoo codkooda ka dhiibanayay in ka badan kun iyo lix boqol oo goob codbixineed kuwaasoo loogu diyaariyey agabka codbixinta iyo weliba howlwadeenadii ka shaqaynayay waxaana maalmo kadib ay guddida doorashadu shaaciyeen in codkii ugu badnaa ay heleen islamarkaana ay guushu raacdeen labadii musharax ee ka tartamayay xisbiga kulmiye intii ololaha lagu guda jiray ayaa xisbi kastaaba uu taageerayaashiisa u sheegayay ballanqaadyo kala duwan haddaba sanad kadib xukuumadda uu hogaamiyey madaxweyne biixi maxaa uu hirgalay waa kan maxamed cali bile oo ah agaasimaha madaxtooyada somalilan xagga waxbarashada kolley tallaabooyin muhiima la qaadayo macalimiin kun ku dhow ilaa sagaal boqol iyo afar iyo konton macalin oo markii hore aan macalimiin ahayn laakiin mutadawacnimo ku shaqaynayey ayaa shaqaalo rasmiya laga dhigay oo ugu yaraan kun iskuul ama kun dugsi oo dalka ka jira ka howlgelaysa jaamacadda hargeysa shaybaad ayaa loo dhisayaa weyn wax soo saarka gaar ahaan beeraha ayaa iyada laftirkeedu ahayd qeyb weyn oo ay dowladda ku dadaashay ilaa in ka badan laba kun oo hektar oo dhul ah ayaa la beeray hase yeeshee barkhad jaamac batuun oo ah xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa isagu dhankiisa qaba in qodobadaasi ay yihiin faan eegfaanka iyo waxqabadku waxay yihiin waxyaabaha asaasiga nolosha u ah haddii caafimaadkii la eego hal cusbitaal oo wasiir uu xali ka jaray ma jiro m c h ku soo kordhay gobollo bariyo kuwo galbeed ma jiro wadadaa sheegaysa oo mas-uul waddo xarig ka jara ma jiro beeraha sheegaysaa productive iyo wax soo saar muuqda oo inta lasoo qasaacadeeyey wixii beeraha ka soo baxay oo la arkay iyaduna ma jiro haweenka oo si weyn uga dhex muuqda xilliga doorashada gaar ahaana marka lagu guda jiro ololaha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey warbaahinta lagu arkayay iyaga oo ka doodaya islamarkaana ka hadlaya ka qaybgalkooda siyaasadda sucaad carmiye odowa waxa ay ka mid tahay madalla u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka haween somalilan ee siyaasadda wallaahi haddaanu anagu haweenka somalilan nahay waxaan u aragnaa niyad jab weyn inay nagaga dhacday xaggaasi madaxweynuhu wax allaaliya wixii uu magacaabay marka percentage la eego waxaan nahay wax aada iyo aada yar oo aan dee xitaa laba sheegi karin golihiisa wasiirada oo muxuu ahaayey afartan kor u dhaafay saddex dumaraa ku jira maalin walba wuxuu soo saaraa liisas ay markii ugu dambeysay ahayd sagaal iyo toban nin oo uu magacaabay hay-ado kala kala wada duwan agaasimayaal oo dhan iminka ayaan dhaweytoolo adigu laba saddex cisho ka hor buu gabadh agaasimo guud u magacaabay waxaanu aaminsannahay in uu madaxweynuhu aanu daransanayn hawsha iyo dadaalka iyo halgan hase yeeshee agaasimo bile ayaa ku dooday in dowladdu ay dadaal badan ugu jirto islamarkaana ay xukuumaddu ka mid yihiin hablo aada u firfircoon dowladdu dadaal badan bay ugu jirtaa taasi xukuumadda waxaa ku jira hablo aada u firfircoon oo ay wasiirra ka mid yihiin oo ay wasiirra ku-xigeen ka mid yihiin oo ay agaasimayaal ka mid yihiin oo qayb wanaagsan ka qaatay haddaad eegto wareegtadii ugu dambeysay madaxweynaha ee soo baxdee lagu magacaabay xilalka waxaa ku jira laba habloodoo miisaanle oo la magacaabay laakiinse xataa inta ka maqanna hablaha maanta ka maqanna waa wax conscious laga yahay oo dowladdu ay ka warhayso doctor mustafe cabdilaahi keytane oo ah aqooyahan ka faallooda arrimaha geeska gaar ahaana siyaasadda somalilan ayaa isagu dhankiisa sheegay in rajooyin badan la sugayey ay wax ka dhaqaaqeen halka qaarna weli la sugayo waxaad moodaysaa in dhinacna rajooyin badan oo ay markii muujinaysay inay wax ka dhaqaajisay dhinacna waxyaabo fara badan oo markii hiigu ahaa aad moodo weli in la sugayo ololihii doorashada ee xukuumadda haatan joogta ay ku soo baxday oo muddo bila socday islamarkaana ay xisbiyadu si kaltana midba uu cududiisa usoo bandhigayey ayaa la tilmaamaa in ololahaasi uu ahaa mid xamaasadiisa watay islamarkaana bulshada kaga tegay xanaf ilaa hadda raadkeedii sii taagan tahay haddaba maxaa laga filan karaa afarta sanno ee u hadhay xukuumaddan gaar ahaana marka laga qiyaas qaato waxyaabaha u taabagalay sanadkan waa kan mar kale agaasimaha madaxtooyada somalilan maxamed cali bile wax kastoo la dhisaya sidaasku kasoo bilaabma afarta sannaooda soo socda waxa aan filaynaa in arrimaha dowlad wanaagga ee sayska loo dhigay in haddaba horumarkii dhabta ahaa ee ahaa shaqo abuurista oo ahaa dhaqaalo korukicista ee ahaa in maalgashi laga helo dibadaha ee ahaa in furfurnaan iyo xiriir iyo ganacsi lala yeesho dowladaha jaarka iyo adduunkaba in arrimihii rasmigaa bilaabmayaan maadaama sayskii dowlad wanaagga oo iminka uun faraha laga qaaday hase yeeshee xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani barkhad jaamac batuun ayaa dhankiisa qaba in sanad kadib marka la eego aanay wax rajo ah muuqan qaranka quruxdiisa iyo badbaadadiisa iyo qiimihiisa somaliland oo dhan ba utahay dan u tahay laakiin hogaamintu hadda sida u socoto ee rajo badani ma muuqato ilahayna lagama rajo dhigo ilahayna waxaanu ka baryaynaa inuu xaqa isaga garansiiyo iyo tiimkaa la shaqaynaya doctor mustafe cabdilaahi kaydsan oo isna dhankiisa wax ka weydiiye waxaa la filan karo ayaa xusay in wax wanaagsan la filan karo islamarkaana ku xidhay shardi ah haddii xukuumaddu ay wax ka barato sanadkaasi waxaan isleeyahay wax badan oo wanaagsan baa la filan karaa haddii xukuumaddu ay wax sanadkii imika wax ka barato sanadkii dib u qiimayso oo ay dib u fadhiisato oo ay tidhaahdo maxaa hor u socday maxaa qabi ah maxaan bilaabin aad buu mahadsan yahay wariyahayaga cabdixakiin shirwac aynu gudagalno barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay ka qaybgelayaan xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan kana mida hogaanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan islamarkaana ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee waxaanu sidoo kale rajaynaynaa inuu nagu soo biiro maxamuud warsame jaamac oo ah afhayeenka madaxtooyada somalilan oo cilad xagga farsamada telefoonka daraaddeed aanaan weli haynin waxaa hadalka ku hormaraya xildhibaan maxamuud jaamac warfaa guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye maxamuud kusoo dhowow barnaamijka sahra horta waan salaamayaa bahdiina qoyska iyo saaxiibadeeda xuseen iyo naasirba waan salaamayaa doorashadii kadib waxaa dhalatay xukuumad xisbiga kulmiye uu dheliyey guusheeda xukuumaddu ballanqaadyo badan oo ay dadka u samaysay oo ahaa inay haddii doorashada ay hesho ay qaban doonto howlaha ayay ku tallaabsatay for example waxaa jiray toddoba tiir oo ay ummadda u ballanqaaday oo kamid ahaa barnaamijkeedii siyaasadeeday ku hawlgelaysay uu ku hawlgelayay xisbigu oo arrimaha bulshada kamid a dhaqaalaha kamid a siyaasadda arrimaha dibadda kamid amniga iyo nabadgelyada kamida garsoorka kamid iyo cadaaladda waxaa kamid a horumarinta iyo maaraynta iyo maamulka wanaagga kamida dagaameynta iyo isbedelka cimilada aan idhaahday ayaa kamid a marka barnaamijkaa ay uu ku hawlgalay xisbiga kulmiye ee uu codka dadka kaga helay ayay dawladda maanta jirtaana ku bilowday for example haddaan kasoo qaato arrimaha bulshada oo kale waxa aan kasoo qaado waxbarashada oo kale waxay dawladdu markii u horreysay samaysay in ardayda dugsiyada hoose dhexe ay u samayso buugaag daabacan oo waad garan karaysaa dugsiyada hoose dhexe kama yara ilaa saddex boqol oo kun oo arday kama yara oo bilaash lagu siinayo waxay ahayd markii u horreysay ayay dawladdu kun iyo boqol macalin ay shaqaalo rasmiya ka dhigtay marka arrimii bulshada iyo howlo kale oo badan oo sida caafimaadka oo kale ah waan gartay haddii eleba kuuran yahay biyaha oo kale oo arkaysa hargeysa caasimadii biyigelintii si wanaagsan bay u socotaa waynu usoo noqon barnaamijkii ko walba meel baa ay taagan tahay anaguna xiisbahaa waan kula soconnaa waan gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamuud waan kugu soo noqon doonaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ucid maxay adiga kula tahay sanadkaa doorashadii kadib maxaa iska bedelay somalilan waxaan oo aragnaa horta dee walaalkey wuxuu ka hadlay gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inay qabteen arrimihii bulshada oo tacliintii oo kale u soo qaaday haddaan intiisa aan ka jawaabo horta marka uhoreysa somalilan maanta halka ay waxbarashada marayso maalin horta ay ka liidataay ma jirto waad ogtihiinoo waxbarashadeena somalilan maanta waxa weeye bareefadada iyo iskuullada bareefadka xoog badan xataa madaxda dawladda kuwa bareefadka caruuradooda caruurtooda geysata waxa weye wasaaraddeenu waxa uqaybsan tahay wasaaradda waxbarashada iyo qeybta tacliinta sare waxaad ogtihiin tacliintii sarena jaamacaduhu siday u tira bateen qaar badan xaaladooda laga dayrinayo waxaa jirtay commission tacliin sare oo xukuumadda kulmiye hore ay dhistay kuwana ay dhiseen waad ogtihiin in commissionkii tacliinta sare maanta ay noqotay goob aan loo eegin iyaa tacliintii sare u hela ay noqoto goob uu madaxweynuhu ku naasnuujiyo kolba qofka uu xilka ka qaado oo de isku shaandhayntii maalintii dhaweyte wasiirada uu xilka ka qaaday ayuu geeyey tacliinta sare isagoon uhel u eegin laakiinse si aynaa saaxiibadaa kaaga tegin ayuu halkaasi ugeeyay marka waxaa muuqata dee in goobtii tacliintu ay noqotay goob siyaasiya oo dan lagu naasnuujiyo islamar ahaantiina ay xil kusii sugaan marka anagu lama qabno in tacliinta ay wax ka qabteen waad mahadsantahay cabdi naasir waxaan u gudbayaa xuseen axmed caydiid xuseen haye aragtidaada sanadkaa hadda waxaan leeyahay dhibaatooyinkii taagnaa markii xukuumaddana timid ee musuq maasuq lahaa ee sicir barar lahaa ee ku dhaqan la-aanta sharciga lahaa ee nabadgelyo darrada lahaa ee kala fogaanshaha bulshada lahaa ee siyaasadii arrimaha dabadoo lagu khasaaray oo lagu feelgaroobay lahayd wax allo waxaasi qodobadaasi wax ka qabashadeedii dee dee way fogay sicirbararka maanta halku baraya waa ognahay maxaan ku idhaahdaa musuq maasaqi sidii uu berigii hore ee de kulmiya uu meesha u joogay maantana waa kulmiya u sida cabdinaasir sheegay kulmiyuba kulmiya bedelay musuq maasiqii lagu wareejiyey maxaan ku idhaha halbowlayaashii dhaqaalaha ee dalka ee deked lahaa ee airport lahaa ilaa maanta heshiiskeedii lama hayo ilaa maanta wixii naynoogu ballan qaaday hay-adda aynu ku wareejinay maamulkeeda oo lacagteedna ka soo baxda halkaa dekedeedii lacagta ka soo baxda bayli xawiilata mooyaane wax maalgashiyahoo la geliyo oo lagu soo kordhiyo ilaa maanta lama hayo ma lama hayo maxaan ku idhaha berber corridorkii la ballan qaadi jiray lama hayo dekeda ballaarinteedii lama hayo maxaan ku dhaha airport cusub aa la dhisaya wax la wixii ummadda lagu maaweelinayay lama hayo sidii heshiiskii heshiiska xeerkii loo raaci lahaa ee maxaan ku dhaha xeerka maalgashiga loo tiray ee ashkhaas loogu dul dhisay oo hebel baa awood ahaya maanta la gal ahayd ee xaqalqalinka looga qaatay ee maxaan ku idhaha guddoomiye xisbiga kulmiyana kolel ku tegi jira ee loo tusayay inuu yahay successorka ha dhowto heshiiska sii wadaya arrintu dee waa halkii un baa madmadigu taagan yahay heshiis caddan lama hayo taasi waa taa sicir bararki milyan iyo dheeraad buu marayaa wax ka kordha mooyana wax ka soo dhaca lama hayo waan gartay aad baad mahadsan tahay xuseen aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa waxaan imanayaa maxamuud jaamac warfaa maxamuud waad aragtaa waa ma dhegeysanaysay dooda labada mas-uule kale marka maxaad kaga jawaabaysaa eedahaasi
doodaha iyo eedaha waa doodo iyo eed waa eedahaas horta saliya raadsoona ma laha for example xuseen wuxuu ka hadlay iyo naasirba waxay ka hadleen waxbarashada waxbarashada u anigan kuu sheegay waa markii u horreysay ee kun iyo dheeraad macalin rasmi loo shaqaaleeyey waa markii uhoreysay buugaagta saddex boqol oo kun oo arday loo daabacay waxbarashadu iyadu waxay maraysaa boroseskeedii maraysaa muddo sanadada waad garanaysaa sahraay waxaa lagu qaban karo iyo hawsha baaxadda ay leedahay waan gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan imanayaa cabdinaasir cabdinaasir waxaad tilmaantay waxbarashada marka la eego somalilan intii ay soo jirtay weli may dhicin in ardayda buugaagta iyo qalimaanta ay wax ku dhiganayaan dowladdu kafaalo qaado marka miyaana idiin muuqan inay tahay horumar ama dhiirigelin ardayda lagu dhiirigelinayay inay dadkii danyarta ahaa carruurtoodii iskuulka usoo diri karaan xukuumaddan iyo tii ka horreysayba inay war sare oo caalamiya gaadhsiiso waxbarashada buug iyo qalin baanu ka bixinay maanta somaliland xukuumadda jirtaa inay lasoo fadhiisato ma aha intaa iyo in ka badan baa waajibka dawladnimo iyo uu saarani uu yahay lakiin waxaan walaal kuu sheegayaa marka u horeysaba in xukuumaddan maanta joogta ee kulmiye abid xukuumad waxa weeye maalintii madaxweynuhu golihiisa wasiirada uu dhisay ummadoo dhan sas baa ku dhacay marka waxa weye maantana meesha ay wax ka sida yihiin madaxweynuhu waa shaksi laakiin garbaha uu ku duulaayay waa kaa baniidkiisa ama golihiisa fulinta ee wasiirada golihii wasiiradan meesha jirin golaha wasiiraduna waxay madaxweynaha wax ku kordhiyaan way wax qabtaan maanta wasiir wax qabanayaaba horta ma jirto wasiir kastaa wasaaraddiisu fadhiya wuxuu kuleeyahay intaasaa laga cayimay decision ma gaari karo waxaad moodaa nidaam inagu cusub oo waxa weye dictatornimo iyo inuu waddanka yimiday oo wasiirka la magacaabay de inuu wasaaraddiisa u madax banaanaada ahay madaxweynahana ribood gareeyo wixii ka xoog weynaadana madaxweynaha u sheego war haddii makiinad yar maanta wasiir soo iibinaya madaxtooyada ilaa laga soo fasaxo ma jirto dalkii siduu u dhaqaaqaya wasiirra cabsanaya oo habranaya oo madaxweynihii ka cabsanaya ayaa maanta yimiday madaxweynaha maanta jooga iyo xukuumaddiisa waxaanu kula talinaynaa waktiga kuwa hadhay afarta sane ee kuwa hadhay inaanu labada xisbi ka qayb qaataan inaan kala talino halkaa ciddaa gee halkaa ciddaasa ku haboon marka madaxweynuhu waxa inuu ka qeyb geliyo xisbiyada weeye maxaa keenaa laakiin iminka waxay noqotay inuu wasiirkii information kasoo qaadi kari waayo bulshadii uu ku xidhnaa oo uu cabsanayo oo xataa hadduu maanta xog kasoo gobolka togdheer ama gobolka awdal ama gobolka maroodijeex ama gobolka sanaag ama gobolka sool inuu madaxweynuhu u gudbin kari waayo cabsi darteed wax laga cabsanayana lama ya marka xukuumadda maanta jirta waxa weeye inay ummadan iyo dalkan sidan u dhaanto kowna waxa ugu ugu horeeya xukuumaddan ay ku fashilantay waa wadajirkii dadka iyo isku hayntii ummadda waan gartay aad baad umahadsanta cabdinaasir haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan ku saabsan hal sano oo ka soo wareegtay doorashadii madaxtooyada somalilan iyo aragtiyaha kala duwan ee laga qabo muddada sanadka waxqabadkii xukuumadda waxaa ka qaybgelaya xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan kana mida hogaanka xisbiga mucaaradka ah ee waddani xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee ucid waxa ay noo suurtogeli weyday inuu barnaamijka nagala soo qayb galo afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsamo jaamac oo cilad xagga farsamada telefoonka ah darteed ay noo suurtogeli weyday in aanu leynka soo gelino ku soco maxamuud jaamac warfaa waan maqlayaa dooda saaraay koley horta ninaafkiisa lagama halsiyaa layidhi xukuumadda maanta jirtaa nabadgelyadana iyadaa gacanta ku haysa isku soo dhawaanshaha dadka iyo midnimadoodana iyada ayaa gacanta ku haysa habeen iyo maalin kama fadhiisato golaha wasiirada ee uu madaxweyne muuse biixi doortay waa raggii uu u arkay inay la shaqayn karaan waana rag aada iyo aada nin waliba booskiisa ugu mudan yahay loomana dikaedgareeyo loomana dhaafo shaqadooda iyaguna had iyo habeen from toddobada ilaa labada waa wasi waxa weeyaan dawladda keliya si ay wasiiradoodu shaqeeyaan ee xafiisyada fadhiyaan ilaa labada duurnimo ay ku gaadhaan horta taasi waa taa arrimaha kale ee waxaynu ka hadlaynay sahraay waxqabad sanadeedkii baynu ka hadlaynay oo ay doodeenu dalka ku haysay waxqabad sanadeedkan xukuumadda kulmiye waxay samaysay mashruuc la yidhaahdo shaqo qaran la yidhaahdo kun iyo shan boqol oo arday bay u samaysay inay xarayso sanad walba oo ay ku tababarto halkaa oo dabeedna ay kun iyo shantaa boqol sanad ilaa laba sanadood ay ummadda u shaqeeyaan oo ay ugu shaqeeyaan shaqo qaran mashruucaasina wuu hirgalay waxaad og tahay oo kale in la sameeyey kaydad kayd raashin baa la sameeyey dawlad aan kayd lahayn dawlad maaha kaydka raashinka dawladdu waxay maalgelisoo kale mashaariic mashruucii wajaale waxay usamay u qotay kun iyo shan boqol oo higtar higtar bay uqotay xaaxi sagaal boqol oo higtar bay uqotay beer toddoba boqol oo higtar bay uqotay ilaa dad gaadhaya sagaal kun oo qof oo danyara waxay uqotay beeraha bilaash baanay u qotay dalagyadaa soo buu doonta dawladdu iyada oo ka duulaysa inay xagga raashinka iyo iskaga filaanto iyo iyo wax soo saarka waxa dalagyadaa ay soo saarayeen dadkaasi waxa ay dawladdu way ka iibsan doontaa dabeedna kaydkeeda raashinka ah ayay ku samayn doontaa dawladdu waxay kaga qabatay haamihii shidaalka kaydka shidaalka dib bay ula wareegtay waxay kaloo la wareegtay madaarkii amnigiisii iyo magaranaysa ayay haydaan jardiinooyinkii quruxda bilicdiisii oo dhan way la wareegtay waxay kaloo ay dawladdu dhistay dariiqii wajaale ilaa hargeysa oo lixdan kilomitira qandaraaskiis waa la bixiyey waxaa kaloo aad og tahay in berbera dekadii berbera maalintii dhaweyd madaxweynaha iyo ninkii d b wan u sarreeyey ay halkaa ku kala saxeleen heshiis inay hawshii dhaqaaqdo wax alaali wixii mashaariicda ahaa waa la birgareeyey deg deg bay u bilaabi doonaan ilaa lacag afar boqol oo milyana ayay gelinayaan dekadii iyo hawlaheediina way noo bilaabmayaan berbera corridor jidkii dheeraa isku xidhayay wajaale ilaa berbera isaguna waxa weeyaan waa la bixiyey mashruuciisii dawladdu runtii badan oo ay qabatay oo magaranaysaa ay gacanta ku hayso way jirtaa biyihii hargeysa wejigii labaad baa imika socda halaali wax istaagay may jirin wejigii labaad baa socda waan oglo tawaangidii beebabkii wixii oo dhan waa wada diyaar kolley soomaalidu waxay ku mahmahdaa saca aan dayta dhalaynin unka kama maqlo marka anu waxaan u arkaa nimankan mucaaridka ah ee eedahan samaynaya inay yihiin rajala-aanu ay ka tahay aanu waxba islahayn dabeedna ay afkuun kaga hadhay inay eedo beena oo aan macnayo lahayn oon shal iyo raadsoon lahayn inay marmariyaan dawladda aad baad umahadsantay maxamuud jaamac warfaa waan kugu soo noqonayaa waxaan u baaqayaa xuseen axmed cadiid xuseen waad maqlaysay dood barnaamijkii siyaasadeed maanta inuu dee noo akriyo halkan ma yaallo ee sanad maxaad qabatay baa taala sicir barar hal milyan dhaafay baa yaalla ee maxaad ka qabatay xukuumad baad u tahay inaad timaadaayo ummaddu dareeto oo nolosheedii baa garidiir ku jirta eh kuwax ka weyn oo la qaban lahaana ma jirta nolosha ummadda eh maxaad ka qabatay baa taalla maanta milyan iyo boqol iyo dheeraad ayaa lagu sarifaya boqolkii dollar maxaad ka qabatay baa taalla maxaan ku idhaahdaa ku dhaqankii maxaan ku idhaahdaa sharciga xukuumaddan uu ku hadlayaabaa sharcigii ayaa sharciga dhaafsiisan oo waxa weeyaan isxeer baa jira uu xildhibaan u yahay oo uu baaskareeyey oo structureka xukuumadda sheegaysa oo structure aan structurkii ahayn baa lagu soo dhigtay deredikreeto madaxweynaha lagu buriyey xeerkii gacantuu u taagay dhaxamud xeerkiina wuu jeliyey bal hadda heekada ku dhaqankii sharcigu meed arringu uu weynay baa la yidhi ama arrinaan meesha ku jirin baa lasoo gelinaya ama mid meesha ku jiraa laga saaraya mar walba xukuumaddu heshiis bay gurudaa ummaduna way isugu tagtaa marka la xidhaya hanjabaad baa lagu daraa oo la yidhahda ciddii dambe jabisa sidaa sidaasaa laga yeelaya imise goor buu jabay oo xukuumaddu inay bilkaa bilaacilka tahay la arkay oo ay irbad maxaan ku dhahday maxaan ku dhaha rigas ka rigi kari lahaday oo ay ciddii jabisay wax ka qaban kari lahaday oo qof ka soo xidhi kari lahaday maalin dhaweyd intii heshiiskii dambeeye laba arrin baa dhacay nin wuxuu galay puntland buu galo waa laga soo qabto waa la wareejiyey kii kale ee dhinaca kale ahaa ilaa imika lama hayo xukuumadduna meelay kaga maqan tahay garan mayno heshiisku hadduu dee maalin walba nin gacantiisa ku qaato oo xukuumaddu qaban weydo soo inuu burburayo la garan maayo kii dhumaya shalay in laga soo hoydo baa imika dawlado kale gacanta ku haya dhalinyarada soddon jirka ah ee iyagoon waaya arag noqonin oo aan maxaan ku dhahdaa siyaasaddu kusoo korin in maanta booskii siyaasiga ahaa oo ritaarka ku geli lahaa lagu markiiba la geeyo oo haddana sidii kuwa imika uhoreeyeen la dareeriyada sanad intaanu joogin haddana la dareeriyo oo dabedna meelu ku hagaago uu garan waayo waa kaa bayloodkii qaranka biyo biyo dhaaminaya noqday dee soo kordhiya waa gartay xuseen agaasimayaashii maanta nin soddon jir kuma jiro waa wada dhowr iyo labaatan jir waan gart waan gartay xuseen xuseen aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan bulshada waxaa jirta qayb ogol in dhalinyarada ay laga qeybgeliyo maamulka oo xilalka wax laga siiyo sidoo kale laakiin halkaa ma aha heer bay leeyihin dee dhalinyaro waayo aragnimo inay ku gaadhaan hadda waa ku horeeya waktigoodii o dham waa dambeeya anu waxaan qabaa qofka halkii uu ku ritaayir garoobi lahaa lagu qoraa igu beena maysid baan u malaynaya taa sahraad adigoo soddon jira maanta haddii halkaad ku ritaayir garoobi layd inta lagu qoro oo weliba xaq loo leeyay inaad goortii la doono lagaa qaadi karo oo teerab shaqo aanad lahayn oo sanad intaanad gaarin lagaa bedeli karo waxbaa lagu yeelo waxba laguma tarin waad mahadsantay xuseen waxaynu u daynaynaa inagu shaqada ay qabtaan bayna khusaysaa madaxweynuhu isagaa u madax banaan cidda uu dooranayo ama uu shaqada u diranayo waxaan waan kugu soo noqon doonaa xuseen axmed cali kasoo dhicin aqoonteed ba lahayn maxaad kama filaysaa waan garta aad baad u mahadsan tahay xuseen waxaanu imanayaa maxamuud jaamac warfaa si fiican baad u dhegaysanaysay dooda xuseen axmed caydiid iyadoon wax shaksi abaara iyo arrin shaksi ku wajahanay aanay jirin dooda iyo araa'da unbaad maaragtay jawaab ka bixinaysaa maxamuud ku soco
horta waxaan ka xaal marinayaa dhalinyarada aqoon-yahanada waa nimankaan madax usoo baxay waa niman digli haysta waa niman mudan waa niman uu madaxweynuhu xushay waa niman la shaqayn karaya oma garan ummadana nin waliba xafiiskiisii wuu u joogaa xilkii ummadda u hayayna si wanaagsan ayuu u gudanaya annagu xukuumadda haddaanu nahay kulmiye ummaddu waxay noo ogmatay inaanu wax u qabno waxqabadkii ay aanu ugu ballan qaadna inaanu qabano ee caafimaad leh ee waxbarasho leh ee biyo leh ee dariiqyo leh ee amni leh waan u haynaa si wanaagsanna waanu haynaa si wanaagsanna way nagu socotaa wax difference oo u dhexeeya xukuumadda iyo shacbigeeduna oo taliso dhalinyaradu barnaamijka iyagay ku jirtay in dhalinyarada sare loo soo qaado oo iyaga la taageero oo magaranaysaay muran loo sameeyo ayay ku jirtay waanu hirgeliya madaxweynuhu arrimaha masalan uu ka dhawaajiyey ahaa masalan xisbiga wadani haddaan ka hadlo arrimaha amniga oo kale xisbiga wadani wuxuu taageeraa oo aan qarsoonayn ninka halkaa u baxay ee caare la yidhaahdo ee afarta inan ku haysta xisbiga wadani ayaa taageero maalin keliya ta may cambaarayn oo may odhan ninkaasi halkaa waxay waa qaranduris dalkeenu waa dimuqraadi qof waliba wuu hadlaya seebo waa kaa maanta hadlaya ee dhaliilaya ee wuxuu doonaya waxaan u gudbayaa cabdinaaser cabdinaaser maxamed xasan buune haye dhinaca gabagabadii barnaamijkana waynu ku dhownaha walaal horta waxaa habboon annagu waxaan jecel lahay labada xisbi mucaarad haddaanu nahay in xukuumaddu guulaysato si waxa weye xisbiyada qarankuna ay howlahooda qaranka kaga beegan mar walba u qabsadaan xukuumaddu inay guulaysato waxaanu ka jeclaan jirta sababtoo ah dalkayada hogaaminaysa hadday xukuumaddu guulaysato dalkiibaa guulaystay marka walaal waxaa muuqata waxba qoladan kulmiye ee ku adkaysanaysa sanad waxbaan qabanay madaxweynaha maanta joogay waxa weye dalka gudihiisii waxa sanad buu ku dhow gobol uu weli tegay oo waxa weeyaan uu bulshadiisa xuguga la soo noqday ma jirto wasiirkiisa daakhiligu laba dhacdo oo bariga ka dhacday mooyaane mayaradii dalka oo la og yahay iyo golayaasha deegaanku maanta halka ay marayaan indhihiisa kuma soo arag musuqii baad arkaysaa waxaasoo dhan baa muuqata waxaasoo dhanna foogjignaan baan u leenahay ku daawan mayno kulmiyaha maanta jooga inuu dalka sidaa uu kusii wado kuma daawanayno waanu ka qabanaynaa annagu xisbi ahaan markii u horreysay waxaanu sheegnay iminkana aanu sheegaynaa war somaliland wadajir bay wax ku tahay qaranka somaliland waanu difaacanaynaa laakiin bulshada somaliland cid ka mid ihi marka ay wax tabato waxaa dawladda la gudboon inay dadkeega la fadhiisato inay dadkeega maqasho inay hadday gar leeyihiin garta siiso haddii kalena qaanuunka dawliga ay ku fuliso waa madsanta cabdinaasir guryaha maanta jira dalka ha hogaamiyo hana ku hogaamiyo tunta toosan axsaabta qaranku markaa way aamusayaan Waad mahadsantahay.
laakiin waan fadhiyaynaa waan fadhiid baan nahay dadkuna hana daawadaan xisbiyaduna waxa weye wayn waynay noorgaraynaynaa mid laga yeelayo kulmiye maaha waan garta cabdinaasir waad mahadsan tahay maxamuud jaamac warfa gabagabadii barnaamijkana waynu ku dhownahay dhaliilaha een, xisbiyada mucaaradka idiin soo jeedinayaan waad aragtaan xisbi xaakimkii iyo dowladdii ka dhalatayba ee, maxaa idin qorshaysan sidaad waxu wadaan ma ku qanacsan tihiin dhaliilaha laydiin soo jeedinaya ma yihiin kuwo jira oo u baahan tihiin inaad saxdaan arrimahaasi dhinacaaga sahraay horta eh, taasi waa mid aanay waxba ka jirin Eh, shacbigaana markhaatiya oo dee shacbigaa soo doortay waxay shacbigu codka intaan lee ku siiyeenna waa kalsooni ay qabaan oo ay arkayeen in uu mudane muuse bixiyo xukuumaddiisu waxaa keliya tee maanta eh, dhibkaa ka saari kara waddanka eh, ay ay- ay tahay waana la qabtay waana eh, lagu jiraa Eh, mid baan kuu sheegaya sahraay horta mucaaridnimaduba soo maray oo anigu dee xisbigii macaradkaaye kulmiyaan ahay laakiin waxaan leeyahay war anigu waxaan ogaaday sidii berigii aan mucaaridad ahay inaan sidan ka wacan tahay ma diidan in dhaliilaha ay soo jeedinayaan wixii ka jira laakiin wixii aan ka jirin waxa weeyaan mid afka baweyn musuq maasuq buu sheegay xuseen wasiirka cadaalad buu soo maray musuq maasuq ugu badaa wasaaradiisuu ka dhacay labadii inana is ag fadhiyay midna uu dhalay midna eh, saaxiibkii ahaabuu u kaleexdo midkaasaanle ciidankaasi u taasoray midna uu cidlo kaga tegay labadii gabdhood ee isaga fadhiye midna inantiis ahayd midna ay- ayuu midna customka geeyo uu wasaaradda maaliyadda ka shaqaalay sii kalena ag fadhiya markaa musuq maasuq isaga gurigiisuu yaalaa iyo eex iyo qaraabo kiilba marka waxba ka oran maayo taa laakiin eh, de indhihii fayoobi way arkayaan indhihii fayoobi way arkayaan waxa uma sanadkaa waa muddo yaroo kooban sanadkaa xukuumaddu waxay ku tallaabsatay waxqabad rasmiya oo ay ummadii u xil saaratay in mudane muuse bix madaxweyne u noqdo ay arkayaan oo ay ku kalsoon yihiin baan qabaa anugu waad mahadsan tahay sidaad noogu soo koobtay Eh, xuseen axmed cadiid baan rabaa inaan wax ka yar soddon seken inaan siiyo maadaama oo arrin shaksiya oo caruurtiisa ku saabsan aad ka hadashay maxamuudow Eh, su-aal baan ku weydiinayaa eh, intaanad soo gelin xuseen axmed cadiid ma jirtaa caruuraad dashay oo een, ama taliyo la gaashaanlo laga dhigay ama taliyo ama wasaaradaha dowladda laga shaqaalaysiiyey iyada oo dadkii la midka ahaa siduu maxamuud sheegay aanad waxba shaqaalo siinin caruurtayda mid baa maaliyadda ka shaqayso oo customka joogto oo dalka oo dhan imtixaan laga qaadinaya dabareerka u gashay boorkaa lagu soo dhejiyay hay-adda shaqaalaha iyadoo number eight ah sida ay tahay baa haddana wasiirkii meesha joogay uu ka tegey inuu shaqaaleeyo isagoo labaatan qortay markaan ugu teganayna intaydu eerkee gashay maxaad loo shaqaynan weydina uu koob iyo labaatan kaga dhigay sheeko dhacdi bay ahayd soo weydiye hay-adda shaqaale inay number eight ka gashay inantay inanka gaashaalaa noqdana de anigu ciidan ma qoro ciidanka dee maan haysan madaxna umaan ahayn ciidanka raggiisa qorayey madax buu lahaa dee qorayey booliiska sida loo qoro oo kalea loo qori jiray taasina dee aniga iima oglin caruurtayda aqoonteeda meesha ku tagto jaamacaday ka wada baxeen master degree bay wada hayeen badidood haystaan ma garat jaamacaday qaar ka dhigeen oy dhiin ka wada yi- ka yihiin marka carru- carruurtaydu dee xaq bay leeyihiin ay xuseenna ma qorin midnaba ma qorin wallaahi taa aan ku leeyahay imtixaan bay gashay intay imtixaan wasaaraddaydaaan u diiday inay gasho imtixaan wasaaraddayda ah ayaan u diiday inay gasho oo kolleyba waxaa la odhan doonaa xuseen baa qoray taydaan u diiday weydii agaasibihii guud ah xilligaa cadaalad halkaasana joogta sidiisoo kale aan u waan gartay marka haddaan halkaas su-aal kaa weydiiyo mar haddii caruurtaadii oo dhalinyaro ah oo waddanka wax ku bartayba ay shaqooyin heleen oo ay mas-uuliyiin ka noqdeen ama kastamkii ha noqoto ama ciidamadii ha noqoto maxaad u dhaliilsan tahay dhalinyarada kale ee madaxweynuhu ama agaasimayaasha ama wasiirada u magacaabay anugu waxaan ka hadlay dadku waxay u baahan yihiin dalku dee dhaqan buu soo lahaan jiray agaasimo guud weligiiba wasaarad kasta ninka ugu ugu khabarsan buu ahaan jiray continuity waxa la yidhahdo soo jireenaba ayaa ayaa ayaa laga doonaya aqoonta iyo waaya aragnimada lagu dhisayo horta taa looma raa gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa bal waxaad iisoo koobtaa dadka ku dhegaysanaya hadday noqoto dadkii u codeeyey xukuumadda iyo xisbiga kulmiye iyo haddii ay noqoto dadkii ka codeeyey oo dhammaan maanta madaxweyne muuse biixi uu u wada yahay madaxweyne ee waxaad u sheegi karto ee aada la qabtay waxa soo socday la qaban doono waxa aad odhan karto doorashadii waa laga faa'iiday adoo si kooban noogu soo dul maraya waad mahadsantahay sahraay kollay waxaa jiray qaabyo ay sameeyey xisbigu oo ahaa inuu dee fikir gelin doono arrimaha noocaas ummadana uu qaban doono sana muddadii sanadka ahayd ee xukuumaddu jirtay waxay qabatay mashaariic aada iyo aada u badan ayay qabatay oo ay for example jidkii isku xidhayay ceerigaabo iyo burco isku xidhayay waxay ku biirisay ilaa sagaal iyo konton kilomitir ayay ku biirisay jidkii sukaraq ilaa laascaanood oo lixdan kilomitir ahaa way dhamaystirtay waxaa kale oo ay waad ogay duufaantii ka dhacday xaggan galbeedka eesaqar oo baabi'isay jidadkii iyo wadooyinkii iyo xoolihii iyo wixii oo dhan taasna isla mar ahaantiiba dawladdu gacantay ku qabatay dariiqyadii way hagaajisay dadkii way dejisay way magaranaysaa wixii xooluhu ka baxeen raashin iyo iyo waxbaa lala gaaray markaa iyaduna meel fiican bay arrinkaasi marayaan marka waxaan soo koobi kara maaha oo halkan magaranaysaa aan kusoo koobi karo mashaariicda xukuumadda u ballan qaaday inay arrima qaban waxaan soo koobi kara maaha for example oo kale ood weyne oo kale iyo nawaaxigeeda waxaa laga qoday so ilaa afar ceel oo biyood baa laga qoday ilaa dhaaman biyood oo kaydad biyana waa laga qoday marka waxa weeyaan hawshii ay ummaddu u igmatay xukuumadda xukuumaddu way ku taagan tahay way haysaa sanadkaa intii u hirgashayna waxa weeyaan way u hirgaleen waxay ku jiraan broceski bay ku jiraan oo wax gacan lagu hayo waxna way soo hirgaleen intaa iyo in ka badanna muddo dheer baa waa sanadkiina ugu horreeyey afar sannadood oo kalaa noo harsan foom maalin laguma dhisin waad mahadsan tahay waxaan u imanayaa cabdinaasir buuni cabdinaasir waad maqlaysaa horta walaal aad baad u mahadsan tahay annagu xisbiyu cid ahaan taariikhdeeda waxaa lagu yaqaanaa inaanu mar kasta garab istaagno arrimaha qarannimada somaliland kulmiyihii hore wuxuu bilaabay arrimihii mashaariicda oonu arrinta kaleeta aanu ku kala duwanaynay ahayd xisbigan walaalahan ee waddani oo ahayd marsada dekeda berbere maalgashigeegii d b wall waanu garab istaagnay xisbi ahaan si dhaweyte waanu garab istaagnay waan xafladiina waanu joognay heshiiska lagu kala saxeexanayay wax xukuumadda kala mid baanu ummadda iyo dalka horumar u ah laakiin waxa weeye xukuumadda maanta joogta walaalkay maxamuud waxaan jeclaan lahaa inuu akriyo d b wall inay maanta aanay weli dekedeenii aanay shaqadii loogu talagalay ee inay ballaadiso lagula heshiiyo inayna ka qabanin inay weli lacagteeni maamusho xukuumaddu halkay geysay muddada kow iyo tobanka bilood iyo barhka ay joogtay lacagtii dekeda kasoo baxday hal maxay ku qabatay lacagta la ururiyey ummadda horumar ha loogu sameeyo nabadaynta ha lagaga shaqeeyo ciidamada qaranka ha la geliyo biyaha ha la geliyo tacliinta ha la geliyo ummadda isku wadisteeda iyo wadajirkeega ha la geliyo aad baad umahadsantah cabdinaasir maxamuud jaamac curfa talooyinkaasi xisbiga u cid soo jeediyey maxaad is leedahay waad ka qaadan kartaan maxaad ku diidan tahay maxaad u malaynaysaa horta u mahadsan yahay cabdinaasir waa runtii oo heshiisyadii d b wall dekeda iyo madaarada iyo heshiisyada aada bay nagu soo boorgareeyeen xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisaba way ku soo boorgareeyeen laakiin dee mid baa jirta horta dawladda shacbigu dawladda ayuu u igmaday in ay mas-uuliyad qaado oo ay wax u qabato waa dhab oo dee waxaa wanaagsan in la wada tashado constitutionkeena sheegaya in magaranaysaay la wada tashado waanu ogolahay laakiin wax alaali waxa kasbaya ma jiraan inaanu xukuuma nimanka mucaaridka laba kaalin miiska noo soo fadhiistoo nala arrimiya taasi dee maaha magarasaaye macquul waayo annaga naloo xil saartay inaanu an ummaddu noo xil saartay inaanu annagu ummadda hagno oo aan wax u qabano annagaa naloo xil saartay ummadduna inay annaga nala xisaabtato way noo xil saara way noo xil saara marka wax laali wax nagu qasbaya ma jiro mana jiro adduunyada xisbiya mucaaradooyin talmiis basoo fadhiisinaga nala taliya maxaanu odhanaynaa waanu ka aqoon badannahay waanu ka waaya aragsannahay waanu karsannahay marka wax alaali waxaan ugu noqon karaa ee aan uga baahannahay haba yaraatee ma jirto mamaad garan marka annaguna waxa horena waan kugu soo sheegay imikana waan kugu celinaya sahlaan hawshii ummaddu ma egmatay sideedii baanu haynaa dowladdana waa dowladda ugu musuq maasuqa yarayd guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadku waa naga intaa barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku eegaynay aragtiyahay mucaaradka iyo muxaafidku ka qabaan muddada sanadka ah ee ay jirtay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa barnaamijka ka qayb galay xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan kana mid ah hoggaanka xisbiga mucaaradka ah ee waddani xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan isla golaha wakiilada somalilan isla markaana ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee ucid intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmayno dhammaantiin waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sidaa dhegaystayaal aad ku maqlayseen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa cillad farsamo oo dhinaca telefoonka darteed uga qaybgeli kari waayey afhayeenka madaxtooyada ee somalilan maxamuud warsame jaamac oo qorshuhu uu ahaa inuu doodda ka qayb galo haddaba zahre cilo nuura ayaa waraysigan kooban la yeelatay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka kadib aad baan ku salaamayaa sahra waan ka xumay saad sheegtay inaan ka qaybgeli kari waayo doodii isgaadhsiinta oo ciladeysnayd awgeed xukuumadda madaxweyne muuse bixi cabdi waxay ku hawlaneyd inay fuliso ballanqaadkii iyo barnaamijyadii ay ololaha ku gashay waxay xukuumaddu qorsheynaysay inay barnaamijka ay fuliso muddadaas sanadkaa madaxweynuhu ballanqaadadiisii iyo waajibaadkii qaranee dastuuriga ahaa ee dalkan loogu doortay waxyaabo badan oo miisaan qarankan kuleh oo runtii markii u horreysay la fuliyana madaxweynuhu wuu qabtay runtiina marka meel la maamulayo ama dal la maamulayo caqabado way imanayaan laakiinse waxay xukuumadda xisbiga kulmiye u bislaatay mar walba inay wajahdo oo ay caqabadaha yimaada ay xalisho marka maxamuud maxay yihiin waxyaabaha aada odhan karto waxay ka mid ahaayeen barnaamijkii ololaha xisbiga ee doorashada lagu galay ee ilaa hadda suurtagalay ee aad sheegi kartaa walaal waxaan sheegi karaa in waxbarashada la tayeeyo oo la xoojiyo si qarankani u helo bulsho wada aqoon-yahana oo xirfadleeya oo khayraadka dalkeeda ku jira aqoon kula soo baxa isku filaansho dhanka tada si looga maarmo waxa badan ee dalka dibadda oga imanaya wuxuuna hirgeliyey mashruuca wax soo saarka beerashada maadaamaynu dhulbeereedaynu haysano in ay xukuumadda ka go-an tahay muddadaas sanadkaa ku tijaabisay oo ay indhaha bulshada reer somaliland iyo waxqabadkeediiba ay ku muujisay in dadkeenu ay dalaga waxbeerashada ay ka mida dhaliyaan si looga maar looga hortago saboolnimada iyo baahida badan ee dhanka cuntada ka jirta dadka badankoodu waxay sheegayaan in beeraha iyo dalagyadaasi la beerayo inay yihiin waxyaaba ay dadku beerteen ilaa haddana kaydka ay dowladdu sheegtay in la diyaariyey inaanay waxba ku jirin bay dadku sheegayaan oo aan weli waxba lagu shubin wax raashinaa bal hadda kaydkaasi haddii aad xogogaal u tahay maxamuudow ma la dhigay wax raashina mise magaca kayd uunbaa la sameeyeyo ilaa hadda wax ku kaydsani ma jiro la beeray waxaa dalaga iyo beerista marka la yaqaano waa wax laysla wada yaqaano dhulkaa la qodaa midhaha lagu ridaa waa la dhaqaaleeyaa waa la ilaaliyaa biyaha loo xidaa waa la harameeyaa dabeetna geed baa soo baxa geedkaasaa midhaha dhala wajaale kun iyo shantii boqol way baxday waa diyaar intii ugu horreysay ay tijaabadahayd way soo gooday oo way taalaayo wasiirka beeraha iyo siyaasadda madaxweynaha ee waxsoo saarka isagoo fulinaya ayayba soo gooday xaaxi waa la dhigay wuu soo biqlay wuu baxay beerna waa la dhigay cidina dhul aan wax lagu beeraynin iskama oo lama faadhfaadho ee dhulka waxaa loo qodaa oo qarashkaa loo geliyey oo miisaaniyadii labada kun iyo sideed iyo tobanka xoogga loogu saara in wax lasoo saaraa waa wax muuqda oo itusa oo itaabsi ah oo qaran ku leeyahay geedkaa markuu ku yaalana geedkiiuu ku yaalaa oo gacantaa lagu hayaa waa lasoo waa la ilaalinaya birina waa lasoo jarayaayo geedkii qaranku noqonayaayo dhulkii la dhigi lahaa iyo wixii lagaga hortegi lahaa iyo siyaasadii lagaga shaqayn lahaaba waa la diyaariyo waa la fulinaya waan gartay marka e dadku waxay ka cabanayaan sicir barar maceeshadii oo aada u qaaliyowday islamarkaana ay dad badan oo saboolihii awoodi kari laayihiin inay qoysaskooda raashin iyo waxay cunaan u soo helaan dowladdu waxay sheegaysaa sida adiguba carabka ku dhufatay in la rabo in isku filaansho dhinaca wax soo saarka beeraha ah la gaadho oo dadku cuntada dibadda uga imanaysa la joojiyo laakiin intaa ka hor dad badan baa u muuqda inay u macaluulayaan wixii dibadda ka yimidna ku qaaliyoobay wixii dalka ka soo baxayna aanay suurtagal ahayn inay weli goostaan arrimaha sidee u aragtaa dowladdu maxaa lagaga hortegayaa arrintani qayb bay ka tahay wax soo saarka qaranka uu yeelanayo ee dadka lagu jahaynayo inay beerahooda fashaan dhulka somaliland dadka joogaa wuu ku filan yahay waxyaabaha sixir bararka keenaya waxay ka mid tahay dal iska dhan oo findhicilka ilaa iyo fandhaalka cuntada lagu cunayo looga keenayo debedaha iyo dal shisheeye oo ay wax weliba iib ku yihiin inaanay wada goosan karin laakiinse siyaasadan madaxweynaha wax soo saarku waxay dalka ku haysaa oo ay ku taxalluqdaaba haddii dalku isku filaansha gaaro inay dadku helayaan cunto ay leeyihiin oo ka jaban tii debedda oo la caawin karayo waa waxyaabahaanu kula dagaalamayno sixir bararka ee kaga hortegayno
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac oo u warramayey dahre ciilan war halkaad weli nagala socotaana waa washington
waa hagaag dhegeystayaal fiidnimo wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa farsamo yaqaanka aan ka codsado mid ka mid ah heesaha dabacsan
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qaali hooyadaiyo
heestaasi qalbiilula waxaa ku luqaynayay maxamed xuseen lafoole iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii caawa intaan mar kale awada ku kulmi doonno waa daare ciilanuuri ibraahim xasan daanduray oo idinle nabadgelyo